su-aashu waxay ku saabsan tahay qofkii waalidkiisii soon lagu lahaa soon ramadaan cadadkana aanu garanaynin siday uga soomi karaan waxay leeyihiin xadiiskii caaisho iyo ibnu cabbaas iyagoo cuskanaaya ahlucilmiga qaarkood oo shaaficiyadba ka mid tahay soonkii ramadaan wax ka mid a haddii marka ay ka tagto waalidkii ama ruuxii maydkaha ee dhintay ay ka tagto waa in laga qalleeyaa waxaanay u cuskadeen xadiiska sheegaya man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyu xadiiska itlaaqiisa ama cumuumkiisay u cuskadeen oo ay ka qaateen su-aasha ku saabsan haddaanu garanayn cadadka lagu lahaana qadarkii lagu lahaa yacni waa ka soomayaa ilaa uu is yidhaahdo qadarkii waad dhammaysay bacdu ahlucilmi oo yidhi fideo ka bixinayaana waa jiraan oo yidhi soon markaa kama samaynaayo xadiiskana ku xambaaray in looga jeedo nadarka laakiin daahirka xadiiska culamada shaaficiyadu waxay u daliishadeen in soonka ramadaan laga soomi karo qariibkii iyo ruuxii xigtada ahaa in laga soomi karo ee dhintay ayay ka qaateen wallahu aclam